إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhawaada warka doornimo ee idaacadda islaamiga ah alfurqaan qodobadii sano waxaa ka mid ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka ciidamo ka tirsanaa dowladda federaalka iyo kuwa galmudug waxa ay ku xasuuqday deegaanka kaayib ee gobolka galguduud halkaa oo dhowaan ay duulaan ku soo galeen idaacadda islaamiga ah alfurqaan ayaa baahinaysa waraysi muuqaal ah oo ay la yeelatay mas-uul ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin weerar ayaa waxaa lagu qaaday ciidamo ku sugan deegaan ku yaal duleedka magaalada baydhabo ciidamada etoobiya u daacadda ah ee liyu boolis ayaa dad shacab ah si gardarra ah ugu xasuuqay gudaha magaalada jigjiga muasasada alkataayib ayaa waxa ay baahisay muuqaal ama filim ka turjumaya duulaan maskaxeedka ubadka muslimiinta lagu hayo iyadoo sidoo kalena filimka uu qayb ka ahaa manhaj waxbarasho oo xarakada shabaabul mujaahidiin soo bandhigtay ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa saaka waxay ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalk iyo kuwa galmudug ku xasuuqday deegaanka qaayib ee gobolka galguduud halkaas oo dhowaan duulaan ay kusoo galeen maxamed cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya wararka ka imaanaya deegaanka qaayib ee gobolka galguduud ayaa sheegaya in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay saakay xoog kula wareegeen deegaankaas kadib markii ay cagta mariyeen saldhiggii ay halkaasi kula hayeen ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa galmudug weerarka oo ku bilowday camaliyad nafurnimo ah ayaa lala beegsaday taliskii ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa galmudug kadib waxaa xigay ciidamo aada u hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaasoo jihooyin kala duwan kasoo weeraray xerada taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kol sii horreysay war ka soo saaray dagaalkii cuslaa ee maanta ka dhacay deegaanka qaayib oo qiyaastii afartan kilomitir u jira degmada baxdo ee gobolka galgaduud afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuu muscab ayaa saxaafadda si horu dhaca ugu sheegay in saakay ay ciidamada mujaahidiinta cagta mariyeen askartii dowladda federaalka ee halkaasi ku sugnaa kana dhigay wax dhintay kuwa dhaawacmay iyo wax araray sidoo kale ay soo furteen gaadiid iyo saanado milatari ciidamada mujaahidiintu waxay saakay oo isniin ah weerar qorshaysan ku qaadeen cadowga ku sugan deegaanka qayib ee wilaayada galgaduud camaliyad istishaadi ah ayuu weerarku ku bilowday kadib waxaa xigay ciidanka mujaahidiinta oo dhowr jaha ka weeraray cadowga dagaal kooban kadib waxaan allah fadligiis gacanta ku dhignay deegaanka qaayib sidaasi waxaa yidhi afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cabdicasiis abuu muscab isagoo faahfaahinaya khasaaraha weerarka ayaa waxa uu yidhi khasaaraha dhimasho ee cadowga soo gaaray inta aan ilaa iyo hadda xaqiijinay waa soddon iyo toddoba dhimasho ah waxaa ka mid ah saddex sargaal waxaan sidoo kale gacanta ku dhignay hub iyo saanado ciidan oo xooggan oo ay ku jiraan gaadiid ay saaran yihiin qoryaha culculus guud ahaan gaadiidka ciidan ee aan qabsanay iyo kuwa aan gubnay waa sagaal gaari wixii tafaasiil dheeri ah dib ayaan kasoo gudbin doonaa insha allah ayuu yidhi sheekh cabdicasiis abuu muscab afhayeenka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab dowladda federaalka ayaa dhankeeda qirtay in saakay dagaal culus lagu soo kadiyey ciidamadii ku sugnaa deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud iyadoo ka gaabsatay khasaaraha baaxadda leh ee halkaasi ku gaaray inkastoo ay dowladda federaalka isku dayday inay qariso khasaaraha baaxadda leh ee kasoo gaaray weerarkii saakay ayaa waxaa haddana taasi caqabad ku noqotay tacsida iyo baroorta oo durbadiiba isqabsatay baraha bulshada halkaasoo lagu faafinayay sawirada saraakiisha iyo askartii lagu laayay weerarkii maanta ka dhacay deegaanka qaayib ee gobolka galgaduud weerarka aroornimo ee maanta ka dhacay xiradii ciidamada dowladda federaalka ee qaayib ayaa sida dadka deegaanku xaqiijinayaan la mid ahaa weeraradii lagu yaqaanay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ay cagta ku marisay xeryaha ciidanka waxaana lagu soo waramayaa inuu ka dhashay khasaare aada u xoogan bishii lasoo dhaafay ayay ahayd markii dagaalyahano ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ay sidaan oo kale cagta u mariyeen xeryo ku yaala gobolka hiiraan oo ay deganaayeen maleeshiyaadka gorgor iyo kuwa macawiisleyda mid ka mid a ergadii soo dooratay xubnaha baarlamaanka federaalka ah gaar ahaana qaybta koonfur galbeed ayaa maanta lagu dilay gudaha magaalada muqdisho howlgal gaara oo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ay ka fuliyeen degmada dhalkeyla ee magaalada muqdisho ayaa lagu dilay ninkan magaciisu waa cabdiraxmaan cumar abshirow cabdiraxmaan doorashada uu ka qaybgalay kasukow wuxuu ahaa sakaal ka tirsan xafiiska baarlamaanka federaalka ah xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa ugaarsi waxay ku haysay ergadii soo dooratay baarlamaanka federaalka ah iyo xubnaha sida rasmiga uga tirsan dowladda federaalka ah weerar ayaa xalay waxaa lagu qaaday ciidamo ku sugnaa deegaan ku yaala duleedka magaalada baydhabo weerarka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka daynunay halkaas oo ciidamada koonfur galbeed qaarkood ay ku sugan yihiin in muddo ayuu halkaa dagaalu ka socday faafaahin dheeriyana kama inaan helin wixii khasaare ee ka dhashay idaacadda islaamiga alfurqaan ayaa baahinaysa waraysi muuqaal ah oo ay la yeelatay mas-uul ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin cabdifataax maxamed qaasim ayaa arintaa ka waramaya aad baad u mahadsan tahay ee waxaan dhegaystayaasheenna iyo daawadayaasheenaba ee ku wargelinaynaa in aan caawa usoo baahin doono waraysi muuqaal ah oo aanu la yeelanay afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere waraysigan ayaa waxa uu ka koobnaan doonaa laba qaybood arrimo xasaasi ah ayaa uu waraysigu daaran yahay sidoo kale sheekh cali dheere waxaan hordhignay su-aalo ku saabsan dagaalada uu ku dhawaaqay xasan sheekh kal hore ee u dhexeeya dowladda oo garabsanaysa shisheeyaha iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab su-aalaha waraysigu waxay ka imanayaan meelo kala duwan marka waraysiyadaasi maqalka iyo muuqaalka ah caawa ayaanu bilaabi doonaa iyadoo dhegaystayaasha idaacadda inagala socdana ay uga bogan doonaan barnaamijka dhuuxa waraysiyada halka qaybta labaad ee waraysigaasi aynu la yeelanay sheekh cali maxamuud raage aan usoo gudbin doono dhegaystayaasha iyo daawadayaashaba habeen dambe insha allah ciidamada etoobiya u daacadda ah ee liyu boolis la yidhaahdo ayaa dad shacab ah si gardarra ah waxa ay ugu dileen gudaha magaalada jigjiga cabdisamed cabdulahi ayaa warkan inoo haya dhacdadan ayaa waxay timid ka gadaal markii ciidamada liyu booliis ay si xooga ku qafaaleen mid ka mid a dhallinyarada ku sugan magaalada jigjiga kaasoo ay doonayeen inay geeyaan xero tababar oo ku taalay magaalada aabbihii dhalay wiilka oo lagu magacaabo nuur maxamed abiib nuur qoob ayaa ka daba yimid wiilkiisa isagoona ka dalbaday in bannaanka loo soo saaro wiilkiisa ayuu soo watay waxaana intaa ka gadaal ka daba yimid askar aad u fara badan kuwaasoo xoog ku galay gurigii uu ku sugnaa waxay rasaas la dhaceen qoyskii guriga ku sugnaa iyadoona rasaastu ay haleeshay nuur maxamed abiib iyo laba ka mid ah qoyska halkaas ayayna dhammaantooda ku dhinteen ciidamada liyu booliis oo ay amxaarada dhisteen ayaa tacadiyaad kuwan la mid ah waxa ay ka geystaan dhulka soomaali galbeed oo ay xabashida etoobiya xooga kaga haysato soomaalida muasasada alkataib ayaa waxa ay baahisay muuqaal amaba filim ka turjumaya duulaan maskaxeedka ubadka muslimiinta ah lagu hayo iyadoo sidoo kalena filimka uu qayb ka ahaa manhaj waxbarasho oo xarakada shabaabul mujaahidiin soo bandhigtay maxamed cali aadan ayaa warkan mar kale inoo haya
bismi illaahi araxmaani araxiim
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما isdaarkan oo la daawan karo qadar hal saacah waxa uu qayb ka yahay silsiladda quduufu shariica ee lagu soo bandhigo horumarka lagu gaaray harka shareecada islaamka ee ay hoos joogaan bulshaweynta ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya si uu qofka daawadaha ah ay u fahmo ujeedka ay xarakada mujaahidiinta al-shabaab u samaysay manaahij waxbarasho waxaa qeybaha hore ee filimka lagu soo bandhigay taariikh iyo qisooyin dibadda soo dhigaya duulaanka fikirka ah ee lagu soo qaaday dalka tacliintii laga soo miinguuriyey gumaystayaashii talyaaniga iyo ingiriiska dalka si weyn uga hanaqaaday lixdameeyadii ayaa ilaa iyo maanta waddanka qaybo badan oo ka mid ah lagu dhigaa taasi oo raad xun ku yeelatay in badan oo ka mid ah dadkeenna isdaarka ayaana soo bandhigaya caddaymo muuqda oo xaaladahaasi ku tusaya waxaad arkaysaa mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka oo si toos ah iyo si dadbanba u aflagaadaynaya diinta islaamka waxaa ka mid ah wasiirkii waxbarashada dowladda federaalka cabdulaahi goodax barre oo inkiraya kuna jeesjeesaya axaadiista nebiga sala allahu calayhi wasalam
hadda ka hora waxaa la yidhi ninaa xadiidyada nabiga xadiidyadiis ayuu kombyuutar geli wuxuu soo saaray nebiga maalintoo dhashay iyo maalintoo dhintay inta u dhexaysa hadduu hadlahay uusan warba joojin waxaan inuusan sheegi karin
وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا dadka ay soo barbaariyeen manaahijta shisheeye ee filimka ku jira waxaa ka mid ah mustafe martin oo isku soo sharaxay madaxweynaha dowladda soomaaliya wuxuu sheegayaa inuusan weligii soomin salaadna uusan dukan muddo labaatan sano laga joogo khamriga iyo sinaduna uuba quuto
goormaa kugu dambe salaad tukatay wallaahi salaadan si saxa u tukado istaba socota malaa labaatan sannadood ka horbaxay soonkana
soonka weligee ma soomin waxna waxaa kutubtaya ku qoran si wanaagsan anigu sina iyo khamri iyo dhac iyo waxaan horta adduunka soo samayna ma jiro waa kuu soo wadaa laakiin inaa waxaan rabaa aan laakiin haddaad leedahay qur-aan bay ku taalla iyo kutub halkan ay ku taalla de waa story waa ka gudbaynaa weliba i enjoyed maaha maad isticmaasho maaha qofbaa qofbaa markuu khamriga cabay amba maandooriye sameeyey wareero oo madaxu xanuuno dhexdhacay oo balaaya ku dhacda moogta annagoo annagoo dalxiisa annagoo diyaarada korsan annagoo ganacsi ku jirna annagoo hawaii joogna annagoo jabaan joogna ayaanu dee waxaan ku raaxaysan jirno tan iyo burburkii soomaaliya waxaa sii batay manaahijta dowladaha shisheeye ay keensanayaan soomaaliya si dal walba uu halkaani uga helo dad caqiidadiisa iyo mabaadi'diisa xambaarsan markhaatiyada muuqda ee arrintaasi loo soo qaatay waxaa ka mid ah agaasimihii wasaaradda waxbarashada ee dowladda federaalka xasan maxamed cali waxa uu ka waramayaa hal tusaale oo keliya oo ku jira maadada juqhraafiga ee maanta iskuullada laga siiya caruurta soomaaliyeed soomaaliya waxaa jira manaahij fara badan dhowr manhajaa jirto meel laga kala keenay laga soo qaaday ama kenya laga keenay ama laga keenay imaaraadka ama qof kasta buuggii uu helayo waxaa ku jirto dugsiga sare juqraafiga oo kale waxaa ku jirto magaalada kismaayo kale inay kamid tahay wadanka kenya cunuga soomaaliga marka loo dhigayo buuggaas juqraafiga oo kenya laga keenay waxa uu baranayaa in kismaayo ay ka tirsan tahay kenya doctor cali sheekh axmed abuukar oo ah agaasimihii hore ee jaamacadda muqdisho oo kasoo muuqanaya isdaarka ayaa sheegaya in markii ay ugu yar tahay ay dalka ka jiraan toban manhaj oo ay dowlado shisheeye leeyihiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dhankeeda xaqiijisay inay wilaayaadka islaamiga ah muddo hore ka nadiifisay manaahijtii munxarifka ahaa ee gaalnimada dhaqanxumada iyo marin habaabinta ku abaabinayay caruurta soomaaliyeed laba iyo tobankii ramadaan kun afar boqol soddon iyo lixdii hijriga guddi ka tirsan maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu hogaaminayay sheekh maxamed dulyadeen ayaa loo xilsaaray dabagalka iyo muraajaceynta manhajka waxbarasho ee xukuumadda ridada soomaaliya guddigu wuxuu kormeer ku maray iskuullada iyo goobaha waxbarashada dalka dabagal dheer kadibna wuxuu iftiimiyey qodobo dhowr ah oo diinta hareer marsan taas oo uu ka qabtay muxaadarooyin ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed looga digayo manaahijtaas guracan ayaa lagu yidhi isdaarka waxaana qodobadaasi qaarkood soo bandhigay allaha u naxariistee sheekh maxamed dulyadeyn waxaa lagu qoray ashkhaas ama murtadiin ah ama gaalo ah oo la ammaanaya la buunbuuninayo waxaa kaloo la ammaanaya oo la buunbuuninaya dowlada wada masiixiyiin ah iyo dalkoodii iyo magaalooyinkoodii waxaa kaloo aad loo ammaanaya oo loo buunbuuninaya hay-aad iyo munadamaad gaalo ah waxaa kaloo la buunbuuninaya oo meesha ku qoran oo aad loo buunbuuninaya mabaadi dhammaanteed markii la isku duuduubo mid kasta iskeeda gaalnimo iyo ridda u keenayso sheekh cali maxamuud raage oo ah afayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sidoo kale caddaynaya manaahijtii ugu yaabka badnaa ee ay ku arkeen wilaayaadka islaamiga ah xilligii ay bilaabeen ololaha la dagaalanka tacliinta shisheeye waxyaabaha ay soo bandhigeen runtii waxaa ka mid aha walaaluhu oo ciyaan ay u keeneen bal ay imtixaano ay soo la qaadayey oo iskoolaqaar ay ka soo qaadeen ay keeneen ayaa waxaa ka mid ahaa in lagu daraasiinayay wilaayaadka islaamiga ah manaahij kala duwan oo sida hunduus iyo waxa weeye shiico iyo kristan nooc kasta oo adyaanta caalamka ka jirta baadilka oo dhan ah iskoolla uga furaa wilaayaadka islaamiga iyagoo hay-adaha ku hoos dhuumanaya marka waxay keeneen oo la yaab lahaa runtii arday muslimiin oo soomaaliya oo imtixaan laga qaaday imtixaanka ay soo qaadeen ayaa waxaa ku yaalay arday soomaaliyeed oo la leeyahay ilaahay ciisaan usii marnaa sax miyaa mise waa khalad uu ku khasbay inuu sax waayo dho maxaa yeele macallinkii u dhigay ayaa sidaa ugu dhigay inkasta oo wilaayaadka islaamiga ah laga nadiifiyey manaahijtii shisheeyaha waxaa haddana nasiib darro ah in meelaha ay ka taliyaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada lagu dhigo laguna barbaariyo caruurta soomaaliyeed qaybo ka mid ah dalkana waxaa ka furan iskuulaad iyo jaamacado ay leeyihiin kiniisado iyo hay-adaha qowmuluudka sida hargeysa oo kale waxaana silsilada quduufu shareeca ka soo muuqanaya saxafiga cabdimaalig muuse coldoon oo ilaa iyo hadda u xiran sababkii uu uga hadlay tacliinta ubadka lagu gaalaysiinayo iftiiminta intaasi oo duulaan maskaxeed ah oo lagu soo qaaday ummadda soomaaliyeed kadib ayaa waxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab soo bandhigtay manhaj waxbarasho oo dugsi dhexe ah xilli ay horay u soo saartay manhajka dugsiga hoose tan oo ka dhigan in caruurta ku nool wilaayaadka islaamiga ah ay ka badbaadeen aqoonta gaalaysiinta iyo anshaxumada wadata sheekh cabdiraxiin muudey oo ka mida mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mid mid u soo bandhigay muqararka dugsiga dhexe kaasoo lagu baranayo culuumta sharciga ah iyo kuwa tajriibiga ah intaba isagoo ka hadlaya faa'iidada manhajkan ayaa waxa uu yidhi hadhow keliya iskaa qaldamin muqarar ay soo saartay dowladda riddada iyo muqararka islaamku uu leeyahy kan riddada ay soo saartay maxaa waaye waxay yidhaahdeen asagoo qaldaad badan ku jiro wakhtigeeda aan soo bandhigi doono biidni illaahi tacaala tarbiya islaamiya bes annagana altafsiir altawxiid alxadiid alfiq waa meeqamaad waa afar soo maa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa boqol ayaa lagu saxaa afar boqol iyo boqol farqiga u dhexeeya waa garan kartaan soo maa ma jirto maado ka maran manhajka dugsiga dhexe ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab aqoon-yahanada iyo culimada ka hadlaya munaasabadda bandhigga waxay si weyn u marxabeeyeen manhajka iyo maktabka tarbiyada iyo tacliinta oo si gaar ah ugu xilsaarnaa howshan mid ka mida ereyada ugu saameynta badan ee kadib soo bixitaanka filimka la hadal hayo waa warka sheekh xasan yacquub ee gunaanadka u ah filimka sheekh xasan ayaa tilmaamay muhiimadda manhajkan iyo in ujeedka ay ka leeyihiin ay tahay sidii loo badbaadin lahaa jiilka maanta iyo jiilasha soo socda isagoo sidoo kale cod dheer ummadda ugu sheegay in mujaahidiintu aanay ku howlaneen oo keliya dagaalka ka dhanka ah shisheeyaha iyo dowladda federaalka balse ay ugu maqan yihiin howlo badan waxaa intaa loo dagaalamaya ama diini dacwo loo waday kuwaan oo kale inay dhashaan ma ahayn waxay ahayd nidaam islaamihi in dunida ka xanaqaado saxiix ah oo aan bacrimis ahayn waxaan rabnaa ibnu rurqays baa wuxuu yidhi nin saaxiibkiisaha isagaa dagaal isla aaday marka wuxuu yidhi bakaa saaxibii lamaa ra'a darba duunahu wa ayqana annaa laaxiqaani bikaysara faqultu lahu laa tabkii caynuka inamaa nuxaawilu mulkan ow namuuta fa nucdara ma fahanteen wuxuu yidhi waxba ha oynin boqornimaan xaawilaynaa ama waan dhimanaynaa waana loo cudurdaaraya annaga maanta walaalihiinna mujaahidiinta ah meeshan ku nool ee jooga dowlad islaami ah xoog leh ama khilaafa islaamiya ayaanu xaawilaynaa dowlad muslimiinta ay ku nastaan aan xaawilaynaa ow namuuta fa nucdara سائلني النفس عما حصل أحان الشروق لشمس الأمل أآن الكتب لفجر المنى
wilaayaadka islaamiga ah ayaa waxaa muddo sannado ah ka shaqaynaya manhajka waxbarashada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waana manhajkii ugu horreeyey ee lagu sameeyo dalka soomaaliya tan iyo lixdankii kana madax bannaan dowlado iyo hay-ado shisheeye sannadihii dambe waxaa soo badanaya waalidiinta carruurtooda u soo diraya iyo qaar kala soo guuraya dhulalka ay heestaan ciidamada shisheeye iyo dowladda federaalka si ay carruurtooda u helaan tacliin saafi ah
بليل سدل أبدر الدجى قد سما واعتلى وتم السناء له واكتمل
warka wadhegeystayaal idinkala socoteen idaacadda islaamiga ah alfurqaan doornimadan waa inaga intaa